أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus howlgallo kala duwan oo lagu xanuujiyey cadowga allaah ayaa ka dhacay qeybo ka mid a wilaayada gado dibadbaxyo ka dhan ah xasuuqa dowladda turkiga ee ka geysanaysa soomaaliya ayaa ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka jubbada hoose ugu yaraan afar qof ayaa la dilay halka tiro kalena lagu dhaawacay kadib weeraro cirka ah oo yuhuuddu ay ku qaadeen dalka lubnaan maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa goob waxbarasho ka hirgeliyay deegaanka mukayle ee wilaayadaas maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dhagaxdhigay dhismaha buundo muhiim u ah isu socodka degmooyinka jamaama iyo kamsuumo kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas tartan cilmiyeedkii uu soo agaasimay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ee loo qabtay dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada alfurqaan ayaa si toosa loo soo gebagabeeyey kadib maalmo tartanka uu ka socday degmada buulafullaay intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dibadbaxyo ka dhan ah xasuuqa dowladda turkiga ay ka geysanaysa soomaaliya ayaa ka dhacay degmooyin ka tirsan wilaayada jubbada hoose sida warbixintan uu ku haya camaar cabdulqaadir maalintii labaad oo xiriir ah degmooyin iyo deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaa ka dhacay isku soo baxyo ballaaran oo lagu diidan yahay duqaymaha aan kala sooca lahayn ee diyaaradaha dowladda turkigu ka geysanayaan soomaaliya dad isugu soo baxay magaalooyin ay ka mid yihiin kismaayo afmadow iyo dhoobley oo dhammaantood ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa si kulul u cambaareeyey xasuuqa ay diyaaradaha turkiga ka geysteen gobollo ay ka mid yihiin baay shabeellooyinka nugaal iyo gado isku soo baxayaasha ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah erdogan madaxweynaha turkiga iyo xasan guurguurta oo ay ku eedeeyeen in ay ku heshiiyeen boobka dhaqaalaha dalka iyo xasuuqa shacabka soomaaliyeed
dareenkii wuxuushnimada ahaa ee ay gaysatay dowladda turkiga iyo ninka xilkiisu dhammaaday ee ku joorfalaya xoolaha dadweynaha iyo guryaha maatada waxaan rabnaa inaannu caddheer ku nidhaano xasanow madaxweyne madiida maatada ha xasuuqin waxaan rabnaa inaan caddheer ku dhaano xasanow madaxweyne madiida qaawan uu xasan sheekh nagu soo qaaday uu turki noo soo adeegsaday xasan sheekh weji cusub buu furay daroon buu u beddelay bahashii hadda cabdibilaa dhashiika waa laga tegay annagana daroon baan keensanaynaa dowladaan salka la gelaynaa xasan sheekh soomaaliya wuu kala diray haddana maxay ahay wuxuu bilaabay inuu turki shidaalkii iyo khayraadka la bax uu dhaho turkina wejigeedii cusbaa wayna tustay turki ilaahay waxaa lagu maadiyey maanta inay soomaali ay fahantay waxay tahay marka annagu waan ka raynaynaa xasan sheekh iyo xuluufadiisa turkina inuu la saftay xasan sheekh dadka lagu dhameeyey ilaa raaskiibooni ilaa iyo gado dadkii lagu dhameeyay shuxuurtayna u kicinaynaa waan ka xunnahay haddaan nahayn jubbaland xasan xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay dowlad ma tihid dowlad ma tihid dadka ha dhammaynin maanta waxay cambaaraynayaan falkii xumaa ee ka xasan wuxuu sameeyey wax lala yaabo waaye waa wax fallaxume eh waa wax uub ku eh dalka soomaaliya odayaal dhaqameedyo iyo dumar fagaarayaasha ku sugnaa ayaa ku baaqay in soomaalidu u kacaan beegsiga masaaliixda turkiga ee caalamka si loogu qasbo inuu joojiyo duqaymaha ay diyaaradihiisu ka geysanayaan dalka turkigu waa gumaysi cusub oo soomaaliya qabsaday dadkii soomaaliyeedna laynaya waxaad ogtihiin inuu asbuuc ka hor puntland ku dilay shan iyo toban qof koonfur galbeedna soddon qof ku dilay wuxuu noqday masiibo ummadda soomaaliyeed loo soo diray laakiin soomaaliya iyo turki isma yaqaanaana waynu isbarannaa soo maahan turki waa isbarannaa soo maahan turki isma naqaan turki isma naqaan laakiin saakaynu isbaranaynaa wixii saa ka dambeeya turki waa inoo dayacad soo maahan waa inoo dayacad soo maahan ilaahu waad maqlaysaa sabtidii la soo dhaafay ayay ahayd markii dibadbaxyo kuwan la mid ah ay ka dhaceen degmooyin ka tirsan gobolka gado mahadsanid camaar ugu yaraan afar qof ayaa la dilay halka tiro kalena lagu dhaawacay kadib weeraro cirka ah oo yuhuuddu ay ku qaaday dalka lubnaan nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii duqaymo dhanka cirka ah yuhuuddu ay ka geysatay deegaano dhowr ah oo ku yaala koonfurta lubnaan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi weeraradan ayaa bilowday aruurtii hore waxaana lagu beegsaday deegaanada nabayta arab saalim nabayta al fawqa iyo kafar reman laba haween ah ayaa ku dhintay magaalada arab saalim halka lix qof oo kale ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen warbaahinta rasmiga ee lubnaan dhanka kale laba qof ayaa sidoo kale lagu dilay duqeyn ka dhacday nabeta al fawqa wasaaradda caafimaadka lubnaan ayaa sheegtay in tirada dhimashada ay dhaawacyadu ay weli tahay mid hordhac ah iyadoo kooxaha gurmadka ay qiimeynayaan khasaaraha ka dhashay weeraradani yuhuudda ayaa sheegtay in duqaymahani jawaab ay u ahaayeen laba diyaaradood oo aan duulyo lahayn oo ay sheegtay in ururka xisbullah isugu yeeray ay ku weerareen ciidamadeeda ku sugan koonfurta lubnaan maleeshiyaadka xisbullah isugu yeeray ayaan weli si faah-faahsan uga hadlin eedeymaha yuhuudda duqaymahan ayaa sidoo kale geystay burbur hantiyadeed iyadoo dhismayaal reyd ah iyo goobo adeegyo ah ay waxyeelo gaartay rabshadahan ayaa imaanaya xilli weli ay jiraan dadaallo lagu xasilinayo xaaladda yuhuudda iyo lubnaan inkasta oo heshiisyo iyo wadahadallo lagu doonayo in colaadda lagu yareeyo ay jiraan duqaymaha iyo iska horimaadyada ayaa weli sii socda xiisadan cusub ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo in dagaalka ka socda koonfurta lubnaan uu mar kale sii ballaarto mahadsanid abowshayba maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa goob waxbarasho ka hirgeliyey deegaanka mukayle ee wilaayadaas sida warbixintan uu inoogu haya saadiq muumin munaasabad ballaaran oo lagu daahfurayey faraaca labaad ee rawdada alixsaan ee hoos tagta maktabka dacwadda ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan rawdadan oo wax lagu bara caruurta ayaa waxaa si diiran u soo dhoweeyey dadka deegaanka iyadoona munaasabadani ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin culummo waxgarad iyo waalidiinta ardayda waxaana goobta munaasabada kelimo dardaaran ah ka jeediyey mid ka mid ah culimmada diinta islaamka isagoona ku dheeraaday fadliga uu leeyahay cilmiga barashada cilmiga fadliga uu leeyahay talabaadina waxa weeye waalidiinta dhashay owlaadda tarbiyatul owlaad owlaadda in la tarbiyeeyo islaamku wuxuu ihtimaam iyo muhiimad siiyey cilmiga in la dalbo ulajeeddada loo dalbayana ay tahay takaaliifta sharciga ah takaaliifta ayada in la aqoonsado oo la barto li'anna niman kitaabka alla subxaanahu wa tacaala baran waxa weeye ma fahmi karo waxyaabihii loogu talagalay oo loo abuuray ardayga markii cilmiga kitaabka alle awalan waxa la barayana waa qur'aanka kariimka weeyaan iyo waxa ku tacalluqo oo qiraa'aadka tacliimtii farto ardayga suu wax u qori laha waa inuu barto li'anna arday aan wax qori karin waxma baran karayo inuu ardayga wax qoro ayaa la doonayaa marka waalidiinta ayagana waxaa laga doonayaa ilmahooda inay wax baraan dhanka kale waxaa gebagabada munaasabada ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka iyo waalidiinta ardayda iyagoona soo dhoweeyey dhanka kalena ka warbixiyey baahida ay u qabeen rawdadan laga hirgeliyey deegaanka mukayle
ardada oo dhasheen ka mid ahay waan soo dhowaynaynaa waxaan leeyahay waalidiinta kale oo meel walba joogta inay kusoo daydaana oo ardadooda keenaan aan jecelinahay insha allahu tacaala aad iyo aadaan ugu faraxsannahay insha allahu aadaan usoo dhowaynaynaa waalidiinta kalena waxaan leenahay kusoo dayda ilmihiinna keena ilmaha waxbarta insha allahu tacaala annagana waa garab taagannahay waxaan leenahay insha allah waxa maanta ee ardayda hadda la baraayo ugu horraysa waxa waaye waa qiraa'ada iyo kitaabada ardayga hadduu wax aqriya waxna uu qori kara ardaygaas wuxuu noqon karaa ruux wax bara kara ayuu noqon karaa qofan marka waxna aqri karin waxna aan qori karin waxa waaye waxba ma baranaya muhiimada taas waaye insha allah waxaan arki doonaa maanta furitaankii ha taagannahay maalmo kadibna ilaahay hadduu ogolaado nafta ilaahay nooga yaalo alla noo qadara ayagoo qalin jibiyey muddo waxa waaye lix bilood kadib ah ayagoo qalin jibiyey ardaydaas ee qiraa'adii iyo kitaabadii ka qalin jibiyey ayaan arki doonaa hadduu ilaahay ogolaado subxaana wa tacaala muminka khayrka maba dhergaba mar walba waa u baahan yahay in ilaa uu jannada ka galo maadaama la sheegay culimmadii ninka markuu akhrinayo macallinka fadliga uu leeyahay khayrakum man taclama alqur'aan wa callamu dadka waxaa ugu khayr badan ninka dadka qur-aanka barta diinta barta dadkana baraya waa noola sheegay dhaqan ay u baahan tahay inta ardayda een waxaan leenahay inta ardayna waxaan leenahay rasuulku wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam rawdada alixsaan ee laga hirgeliya deegaanka mukayle ayaa ka mid ah goobaha waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwadda ah kuwaasi oo ka furan degmooyinka iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan mahadsanid saadiq sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiwahaab maxamed bukhaari maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dhagax dhigay dhismo buunda muhiim u ah isu socodka degmooyinka jamaama iyo kamsuuma kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas
dhismaha buundadan cusub ayay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ka dhagax dhigtay farta lagu magacaabo far awees oo ku taala inta u dhexaysa tuulooyinka beledul amiin iyo buulamaamow oo dhaca duleedka degmooyinka kamsuume iyo jamaame taas oo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka isaga kala gudba labadaasi degmo fartan far awees ayaa dhex marta mid ka mid ah labada wado ee isku xirta degmooyinka kamsuume iyo jamaame ayaa xilliyada roobabka waxaa caqabad weyn kala kulma beeralayda deegaanadaas si dalagooda beeraha ka soo baxay ay ugu iibgeystaan magaalooyinka waaweyn maadaama aysan gaadiidku suurtagal u ahayn in farta ay ka soo gudbaan iyada oo biyaysan munaasabadii buundadan cusub ee far awees lagu dhagax dhigayey waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mas-uuliyiinta maamulada islaamiga ah ee kamsuume iyo jamaame waxgaradka wilaayada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn mid ka mid ah beeralayda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka hadlay muhiimadda ay beeralaydu u leedahay dhismaha buundadan cusub ee la dhagax dhigay markaan dul istaaga beeraha seendooyinka ah dhowr shardi baa laga fiiriyaa ama dhowr arkaan waxaa ka mid a beerta inay gubi saaran tahay waxaa ka mid a beertaas inay maaragtay qalab leedahay waxaa ka mid a in beertaas suuqgeyn wixii maaragtay dalagii ka soo baxa suuqgeyn uu leeyahay waxaa ka mid a jid hadda marka waxaan dul taagannahay oo intaas inaan xusay dul istaajiya waxay tahay waxaa hadda la dul taagan yahay waa jidkii beerahaas wixii ka soo baxo haddaana jid loo heenin waa halbacaad lagu lisa waxyaaba ay soomaalida tiraahdo haddii xagaayo yar ay daado ama biyo ay soo baxaan dalagii noocyadiisa kala duwanaayo intaas juhdiga lagu bixiyey halkiisuu ku bololhayaa intaasi kadib waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa bogaadiyey dhagaxdhigga buundadan cusub ee laga dhisayo inta u dhexaysa kamsuumaha iyo jamaame farawad asal waxay ka imaatay webi shabeelle biyii shabeelle ka imaaday harnaqa soo maray yake kala guur soo maray saddex buunda soo mara huumbuy korka soo wareegta burgaan korka soo wareega afguula soo mara beldaaman dusha ka soo mara halkan farawees aga soo dartaa waxaa kaloo loo yaqaana meeshaan fartan waxaa loo yaqaanaa fungalango aa lihi jira waana biyihii webi shabeelle ka imaa intay ka soo galaan maadaama intaas oo faa'iide ay leedahay muslimiintii markii u ahay oo isku xirayay wilaayada jubbada hoose iyo jubbada dhexe ilaa iyo kismaayo iyo jilib ilaa iyo kuunyo iyo saakow hadda waddada la isticmaala ee tahay maadaama walaayada ee fiirisay baahideeda in loo baahan yahay maanta meeshaas ilaan webiga markuu soo baxo marna biyay waddaa marna way celisaa ummadda muslimiinta kale go' dheer ayay u keenaysaa marka waxaa loo fiiriyey ama walaayada meesha ee ka fiirisay waxaan leenahay waa muhiimad weyn muslimiinta inay u leedahay maantana dhagxdhigeeda aan joogno oo loo idil yahay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis oo buundadaasi dhagax dhigay ayaa la dardaarmay dadka deegaanada iyo maamulada islaamiga ah inay la shaqeeyaan dadka ka shaqaynaya dhismaha buundadaasi cusub waxaan kale walaalayaal halkaan dardaarmaynaa dadkan shaqada hayo maanta howshan wado oo noo taagan oo shaqada caamka noo qabanayo in garbe loo noqdo in la kaalmayo in maanta baahayaadkooda waxay u baahan yihiin la garab istaago oo lala socdo oo shaqada lala qabado oo lala taaganaado ayagana waxaa weeyaan in maanta loo taaganaado shaqo haddii laisla qabto ilaahay waa barakayna subxaana wa tacaala haddii laakiin gees laiska istaagmay baa laga yaaba in waxba kala daadshiyo kala soconaashii waxna wa imaadaan marka in isku duubanaado dadku waxay u baahan yihin waxay u baahan yihin inta shaqada ku jiraan marta qaad ba u baahan yihiin waxay u baahan yihin la socda u baahan yihiin waxay u baahan yihin shaqa badan u baahan yihiin waxaalena markan guud ahaan salaadiinta iyo ragga halkan jooga walaadii guud ahaan in shaqadan aad loogu warqabo si nooga sugnaato ilahay subxana wa tacala weydiisanaynaa ayagana waa hadleenaya walaalayaal shaqada maanta aad haysaan oo aad qabanaysaan waxaa laydinka rabaa inaad taqaanisaan taqaanisaan oo la sugo waxa aan sugnayn ama meesha aan laga samaynin ayadana waa idin dardaaramaynaa ugu dambayn qaar ka mid ah beeralayda deegaanada laga dhisayo buundada cusub ayaa munaasabadda kadib hadlay insha allah faraweys fartaad anaga deegaankaana meesha maxamed meynay noogu dhisan tahay insha allah waa soo dhawaynaynaa yani alxamdulilah rabbilaalamiinsideed waa soo dhawaynaynaa haddii ilaah yiraa insha allah mujaahidiinta ilaahay la garab galo micno intee leega idinkugu fadhidaa in fartan oo marka uu roobku yimaado waddada xiri jirtay buundo la idiin saaro maxamed weyn ayaa nooga fadhidaa beeraha baa noo waraabisaa waa far muhiim ah oo yani aan la ilaawi karan waaye bismillaah cumar sheekh maxamuud waa fiican wax dhib ma jir aadaan u ladannahay far abees annaga in noola suubiyo aad bay muhiim nooga tahay biyaha marna way noo gelisaa beeraha marna waa nooga bixisaa marka waa ku mahadsan yihiin walaayadda islaamka oo noo hadda noo hagaajinaysa kheyr allah si lacagna noo lagama qaadin intaasaa mahad ilaahaya dhismaha buundadan cusub waa tallaabo horey loo qaaday oo saamayn togan u leh gaadiidka iyo beeralayda ku dhaqan inta u dhexaysa degmooyinka kamsuume iyo jamaame ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose tartan cilmiyeed uu soo agaasima maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay islamarkaana loo qabtay dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada alfurqaan ayaa si toosa loo soo gebagabeeyey kadib maalmo tartanka uu ka socday degmada buulafullay bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya madarasada alfurqaan ee degmada buulafullay waxaa si habsamile uga soconayey maalmihii lasoo dhaafay tartan cilmiyeed uu soo agaasimay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee baay kaas oo u dhexeeyey dadka waaweyn ee wax ka barta madarasadan tartankan oo soo gaaray wareegiisii ugu dambeeya ayaa waxaa isku arkaya labada majmuuco ee kale ah majmuucada kansaa iyo majmuucada sumey binduqayaad kuwaasoo mid kasta uu hore uga soo gudbay wareegyadii tartanka kadib markii ay guula ka soo hooyeen tartamadii ay soo galeen wareega kama dambaysta ayaa ku bilowday jawi ay ka muuqatay xamaasad feejignaan iyo tartan aqooneed iyadoo labada majmuuco ay muujiyeen diyaargarow iyo dadaal xoogan intaasi kadib waxaa si toosa loo gudagalay weydiinta su'aalaha tartanka majmuucatu khansaa su-aashiinu saddexaad waxay leedahay maa macnaa wabilwaalidayni ixsaana asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anaa magacii faacno ibraahim majamcadan ka socda khansaa majamcadan la tartamayn sumayba alixsaanu waldayn wabiru bihimaa wa ducaau lahumaa su-aalihii oo la weydiiyey majmuucatulkhansaa jawaabtii ubiyeen waa jawaab sax ah saas daraaddeed ma baa ku guulaysadina laba darajadood allahu akbar
majmuucatu sumaya su-aashiinu waxay leedahay man huwa araashi waxaynu rajaynaynaa inaad fahamteen waadna ka soo jawaab celi doontaan insha allah bismillaah magacii waa zeyno maxamed majmuucadan ka socda sumeeya majmuucadan la tartamayna alkhansaa su-aashan la weydiisa jawaabta hadda aan isku dayno araashi alladii yadfacu almaala liman yucinahu calaa camali albaatil bismillaah su-aalii oo la weydiiyey majmuucada sumaya radia allaahu canha jawaabtii ubiyeen waa jawaab khalad hayna waaya saas daraaddeed ma baa ku guulaysideena laba darajadood allahu akbar allahu akbar
intii uu socday tartanka majmuuco kasta waxaa la weydiiyey sagaal su'aalood kuwaasoo la xidhiidha aqoonta iyo duruusta ay barteen waxaana goobta ka muuqatay xiisaha ay daawadayaashu u hayeen tartanka waxayna si gaara u muujiyeen dareenkooda iyo siday u arkaan heerka aqooneed ee labada majmuuco iyo qaabka waxbarashada uga socoto madarasada alfurqaan alxamdulilah maanta tartankii saddexaadaa noo soo gebagaboobayo alxamdulilah alshukru lilah shucuurkayga maasha allah maadaama maanta aan ku tartamayno cilmiga iyo qur'aanka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam alxamdulilah alshukru lilah waxaan haysano dad badanaan haysanin dadkaan haysanin waxaan leeyahay walaalahaan haysanin kusoo biira waxbarashada hadalon aan sheega fadiba sheegi ma dheeraya tii yaro gabaya gabru haafado roogaan anjeediye anti aad gurug maagan rooga fadi gabardado hamada fadi anti aad idoole maagan roobadi alfurqaankooy ariitisaaleeri ariikisaaleeri inti aad guru fadi alfurqaankooy erangin lafoof maykale ashar baroe likiliya alfurqaankooy inti aad ariirto dadowsa hayti ariigi dadowsa eri aad guru fadi alfurqaankooy assalaamu calaykum waraxmat sumaya maxamed aadam waxaa loo timirtamayey majmuuca majmuuco haddana waa tii ugu dambaysay fiinaalka la taagan yahay marka waxaan leenahay walaalaheenna labadaba ilaahi subxaana watacaala ha u fududeeyo farxaddeenna lama soo koobi karo maadaamay gabdhaha walaalaheenna ay musaabaqay ku tartamaan waxaa waaye shucuurteena lama soo goobi karo marka waxaan leenahay waxaan u mahad celinaynaa ragga mujaahidiinta oo furumaha ku sugan waxaan leenahay walaalaheenna ayaa tihiin furumaha ayaa taagan tihiin dhiiggiinnin iyo dhididkiina baan ku sijiifnaa kuna soo jeednaa marka waxaan leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa wa axsana allahu liilayk maamulka madarasada alfurqaan ayaa soo gudbinaya tartanka saddexaad ee sanadkan hijiri iyo qaabka uu dhacay ugu horeyn waxaan u mahad celinaynaa allah subxaana wa tacaala noo suurgeliyey in musaabaqadan aynu qabanno aan u qabanno ardayda wax ka barta madrasada alfurqaan qaybteeda tacliimulkibaar tartankan wuxuu noo soo bilowday lixda rabicul awal maanta oo fiinaalka ugu dambeeya aan marayno oo doorkii saddexaad ah ardaydii maanta u tartameen soo tartameen maalinta arbacada iyo maalinta khamiista ardaydii soo tartamay maalinta arbacada oo laba majmuuco ahaayeen majmuucatu asmaa bint yaziid iyo majmuucatu sumiya bint khiyaad maalintaas waxaa soo guulaystay majmuucatu sumiya bint khiyaad sidoo kale maalinta khamiista waxaa tartamay laba majmuuco kale oo majmuucada alkhansaa iyo majmuucatu sayba bint kacab waxaa soo guulaystay maalinta khamiista ah majmuucatu khansaa majmuucadii soo tartamtay maalinta khamiista ah oo fiinaalka soo fadhiistay fiinaalka qaybta saddexaad iyo majmuucadii soo tartantay maalinta arbacada ayaa maanta is arkay oo jimco ah tartankooda maanta gebagaba aan u fadhinaa labada majmuuco ee kansaha iyo sumay bintu khayaad ayaa hadda ku tartamaya hanashada guusha tartan cilmiyeedka iyadoo natiijada kama dambaysta lagu dhawaaqi doono xafladda loo asteeyey soo xiritaanka tartankan tartankan ayaa qayb ka ah dadaalada maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ee lagu dhiirigelinayo waxbarashada dadka waaweyn kor loogu qaadayo aqoontooda laguna abuurayo jawi waxbarasho oo ku dhisan tartan wadajir iyo isdhiirigelin mahadsanid bashiir guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanay idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu